imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee matayos imaatinkii nimankii xikmadda lahaa goortii ciise ku dhashay beytilxamti yuhuudiya waagii herodos boqorkii ahaa ayaa yeruusaalem bari kaga yimid niman xikmad leh iyagoo leh xaggee buu joogaa boqorka yuhuudda ee dhashay waayo bari ayaannu xiddigtiisii ka aragnay oo waxaannu u nimid inaannu caabudno goortuu boqor herodos waxaan maqlay ayuu welwelay isaga iyo reer yeruusaalem oo dhan oo intuu isu ururiyey wadaaddadii sare iyo culummadii dadka oo dhan ayuu weyddiiyey meeshii masiixu ku dhalan lahaa oo waxay ku yidhaahdeen beytlaxamti yahuudiya waayo sidaasaa nebigii u qoray adigu beytilxam oo dhulka yuhuuddah ahay kuma aad yaridba caaqilada yahuuddah dhexdooda waayo waxaa adiga kaa soo bixi doona taliye kan dadkayga israa'iil u talin doona markaasuu herodos nimankii xikmadda lahaa hoos ahaan ugu yeedhay oo ka hubsaday goortay xiddigtu u muuqatay kolkaasuu beytilxam cid u diray oo ku yidhi taga oo ilmaha aad u doondoona oo goortaad heshaan isoo ogaysiiya si aan anna ugu tago oo u caabbudo goortay boqorkii maqleen ayay tageen oo xiddigtii ay bari ka arkeen ayaa hor kacday ilaa ay timid oo ay kor joogsatay meeshii ilmuhu joogay oo goortay xiddigtii arkeen ayay farxad aad u weyn ku farxeen markaasay gurigii galeen oo waxay arkeen ilmihii iyo maryan hooyadiis wayna dhaceen oo caabudeen isaga oo intay qasnadahoodii fureen waxay isaga u dhiibeen hadiyado dahab iyo beeyo iyo malmal ah markaasaa riyo loogu digay inaanay herodos ku noqon oo dhulkoodii ayay jid kale u mareen cararkii xagga masar goortay ka tageen malaa'igtii rabbiga ayaa yuusuf riyo ugu muuqatay iyadoo leh kac oo kaxee ilmaha iyo hooyadiis oo masar u carar oo halkaas joog ilaa aan kuu soo sheego waayo herodos ayaa ilmaha dooni doona inuu dilo wakhti habeen ah ayuu kacay oo ilmihii iyo hooyadiis kaxeeyey oo masar tegey oo halkaasuu joogay ilaa dhimashadii herodos inay noqoto wixii rabbigu kaga dhex hadlay nebiga isagoo leh wiilkayga ayaan masar uga yeedhay layntii herodos uu carruurtii beytilxam laayey goortuu herodos arkay inay nimankii xikmadda lahaa ku ciyaareen isagii ayuu aad u carooday oo cid buu u diray oo laayey wiilashii yaryaraa oo dhan kuwii laba sannadood jiray iyo kuwii ka yaraa oo joogay beytlaxam iyo meelaha u dhow oo dhan sida wakhtigii uu nimankii xikmadda lahaa ka hubsaday markaasaa waxaa noqotay wixii nebi yeremiyah lagaga dhex hadlay isagoo leh cod baa raamo laga maqlay oohin iyo baroor weyn raaxeel oo u ooyaysa carruurteeda oo aan doonaynin in la qalbi qaboojiyo waayo ma ay joogin ka soo noqodkii xagga masar laakiin goortuu herodos dhintay malaa'igtii rabbiga ayaa riyo ugu muuqatay yuusuf oo masar jooga iyadoo leh kac oo kaxee ilmaha iyo hooyadiis oo dhulka israa'iil tag waayo kuwii ilmaha naftiisa doonayey waa dhinteen markaasuu kacay oo kaxeeyey ilmihii iyo hooyadiis oo dalkii israa'iil tegey laakiin goortuu maqlay in arkhilaa'os meeshii aabbihiis herodos yuhuudiya xukumayo wuu ka baqay inuu halkaas tago markaase ilaah baa riyo ugu digey oo uu dhinacyada galiili ku leexday wuxuuna yimid oo degay magaalada nasaret la odhan jiray si ay u noqoto wixii nebiyada lagaga hadlay waxaa loogu yeedrayaa nasraani